waa mahadsantihiin idaacadda salaam ee dhawaan shacabka soomaaliya howlgaladani beryahan o dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka shabeellada hoose deegaanada xeebta ah ilaa iyo wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada abdowey ilaa iyo shalaanbood howlgaladii ayay qayb uu ka yahay kan marka laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aaday hadeertaan marka nimankii nabadjidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka usoo maleegaan shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobolada dalka magaalooyinkooda waaweyn marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaamulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo maleegayay marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guulaystay waana la burburiyey hubkii iyo meelahii ay ku diyaarinayeen gudoomiye waa laga soo qabtay gudoomiye waxaad noo sheegtaa nabadiidka al-shabaab ayaad ka wadaa baan u fahmay waxaad noo sheegtaa xaggeed tagteen maxaadna qabateen ood burburiseen howlgalka waxuu ahaa hadafkiisa degmada ardhigle magaalada ardhigle ayuu ahaa nimanka ayaa waxay ku sameynayeen qol meesha ku yaalay guri ku yaalay ay ku diyaarinayeen qaraxyo oo waxyaabaha qarxo ay doonayeen inay magaalooyinka usoo qaataan ay gawaari kusoo qaadaan dadkana masaakiintan ay ku dhameeyaan ay ku laayaan marka howlgalka meeshaas ayuu hadafkiisa ugu weyn ahaa meeshii qolkii ku yaalay magaalada awdheeglana meeshaas ayaa lagu burburiyey waxa laalaga soo yaalay oo qaraxayeyna meesha lagu burburiyey qayb kamidana waaba lasoo qaaday oo dhanka magaalada muqdisho loo soo qaaday sidoo kale meel kale oo waxaa jirtay oo ay ku qaadayeen in lacagaha canshuurta baadaan shacabka laga qaado iyadana waa la burburiyey oo meeshii sindaqadii meesha ku taaleen waa la burburiyey wixii u yaalay oo documentkii ay wax ku qaadayeen dadka lacagta u qaadayeenna qayb ka midna waa la gubay qaybna waa lasoo qaaday marka meesha kale canshuurta lagu qaadayo waa isla awdheeglamiya iyadana waa isla awdheegle waa isla awdheegle ha waxaad noo sharaxdaa yaa duulaanka qaaday waxay ahaayeen ciidamada gaashaan ee xooga dalka soomaaliyeed ka mid a marka ayagii ayaa howlgalkaasi fuliyeen oo si wuxuuna ku dhacay jawi aada iyo aada u degan ayuu ahaa oo ciidamadiina si nabada ayay kusoo laabteen balse nimankii sharwadayaasha ahaa ee meesha ku dhumanaya keliya meesha lagu laayay iyo hubkii iyo waxay dhibaatada ay ku geysan rabeenna meeshaasaa qaybna lagu burburiyey qaybna laga soo qaaday ayaa gacanta ku haya awdheegle ayagaa hadda joogaan balse howlgalkani wuxuu ahaa mid loogu gogol xaarayo qabsashada annaga aan qaban doono magaaladaas haddii ilahay waxaad bal sawir naga siisaa ciidamada duulaanka qaaday iyo qorshaha ay ku socdeen xog intee la eg baad haysateen deegaanada howlgalka uu ka socdo waa deegaano kala duwan ee gobolka shabeelladoos ka mid a oo dhankaasi marka ayay u badnaanaayeen beryahan oo idil marka mar hadeertaanna waan kasoo wareeganay dhankii xeebtana waa laga soo dhameeyey nimankii rag nimankii meesha ku jireen oo nabadjidka ahaa haddana wuxuu ku wajahaya waa dhankaa iyo webiga marka howlgalladanina waxay gogol xaar u yihiin oo awada diyaaradahaasi loogu degayo waxa ay ka mid yihiin kuwa loogu diyaar garoobayo in magaalooyinkaasi la qabto lagana sifeeyo nimankaasi meesha ku dhugmaaleysanaya mudane guddoomiye haddaad sawir ka siiso magaalooyinka iyo meelaha aad dooneysaan inaad nadiifisaan adigoo ka duulayo meesha adiga aad ku sugan tahay iyo jihooyinka aad is leedahay sanadkan waa shaqaa idinkaga dhiman
jihooyinka aogtahay gobolka shabeellada hoose waxa uu ku hareer ku dherersan yahay waa dhanka xeebtana uu ku dherersan yahay sidoo kale waxaa dhex mara webiga ayaa dhex mara marka annaga marka hore howlgalka ugu weyn waxaa ka bilaabnay dhanka xeebta ayaa laga soo bilaabay xeebtana waa laga soo dhamaaday dhanka iyo wadada dheer ee isku xiriirisa abgooye ilaa iyo lambar ilaa iyo lambar konton iyo lambar lixdan siimarka oo shalaanbood aado ayaa haddana culayska ugu weyn aan saarnay si aan ku sifeyn lahayn marka ilaa webigaasi laga gaaro kadibna webiga dhinac kale loo sii dhaasiyo oo dhanka iyo waqooyi loo sii dhaasiyo ayay noqon doontaa howlgalkana meesha lay ku saaran doonaa